dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhawye dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nneteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaadhsiiyo qof ama dad kale covid nneteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qayb galaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey axmed maxamuud axmed oo ku magac dheer axmed boos oo ku nool deegaanka gobolka highland ee ka tirsan maamulka maakhir waxaan leeyahay ka caawinaynaa dadka deegaanka ku nool magaalada dhahar ayaa iska dhidhimanay dhimashadooda yaamahan kusoo badanaysaa sida ay u dhimanayso waxaa la sheegayaa cudurka la leeyahay coronavirus aniga waxaan umalaynayaa fikrad ahaanteeda aamsanahay dadka qaarkood inay u dhimaneen xanuunkaas oo kuwa isbitaalka iyo dadka wasaaradda ay saarayaan marka waxaan leeyahay bahda iyo maamulka ee federaalka inay kasoo gaaraan waa ka asalaam mahadsanid axmed maxamuud axmed oo jooga gobolka highland ee puntland haddaan isku dayay inaan ka jawaabo su-aashiisa axmed walaal axmedow waxaad ogaanaysaa in cudurkan safmarka ay covid nneteen-ka uu yahay cudur dilaa ah oo aan daawo lahayn ka hortag mooye waxaan rajaynayaa in maamulka gobolka highland iyo guud ahaan puntland uu gaari doono codkaaga oo sidaas dadka halkaas ku dhibaataysan wax loogu qabto ee la xiriira ka hortagga cudurka safmarka covid nneteen-ka si la mid ah waxaa loo baahan yahay walaal axmedow inaad raacdo tilmaamihii caafimaad ee ay wada bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef kuwaasoo ahaa in gacmaha la dhaqdo muddo labaatan ilbiriqsi laguna dhaqaayo gacmahaas saabuun iyo biyo in la isticmaalo ganfuur xirkii iyo gacmo gashigii iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga dad inay kala fogaadaan ayaa wanaagsan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in guriga la joogo ayaa wanaagsan markaad isku aragto calaamadaha cudurka hargebka haddii aad isku aragto qofa qandho iyo neefta kugu dhigta fadlan raadso goobaha caafimaad ee lagula tacaalo cudurka safmarka covid nneteen-ka tiishka ama masarka sanka ama xusulkaaga oo laaban ku dabool afka iyo sanka marka aad qunfa'aysid ama hidhisaysid markaad isticmaasho tiishka fadlan ku rid weelka qashinka lagu rido oo xiran
raadiyo wiilka wayna salaamay waxaan joogaa magaalada badhan ee gobolka sanaag waxaan weydiinayaa dhakhtarka in cudurka koronaha iyo hargabku caamado badan ay iskaga mid yihiin aanana kala garanayn waxaan rabaa inaan doctoorka weydiiyo sida loo kala saarayo cudurka hargabka iyo cudurka koronaha waana ina salaamay raadiyo waxaa inagu salaamay salaamta islaamka tan ugu qaalisan raadiyo weerga barnaamijka awadaan inaad soo gaarsiisaan magaalooyinka baran ee gobolka sanaag sida xoolo dhaqatada sida laakiinse ka caafimaad ahaan inaad xataa mar ka martigelisaan doctoorada gobolka sanaag waana ina salaamay raadiyo weerga mahadsanidin maxadsanid qof aan noo soo sheegin magaciisa oona jooga magaalada baran haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa qofkaasi hargabka iyo coronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska hawamareenka waxay ku kala duwan yihiin hargabka wuxuu qaadin karaa hilihuuriskiise saddex maalmood halka coronaviruskan uu ku qaato shan ilaa lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka qaba coronaviruska neefta ayaa ku dhigta sida badan si toosa uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka iyo hindhisada isku mid ayay ka yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargabka qaba iyo midka coronaviruska qaba intuba waxaa lagu arkaa calaamada aan sor ku soo sheegnay oo aan ka ahayn qofka coronaviruska qaba neefta ayaa ku dhigta si toosa uma neefsan karo qofka hargabsan wuu qofacaa balse uma darna sida qofka qaba coronaviruska
assalaamu calaykum raadiyaha raadiyo ergo iyo dhammaan shaqaalaha sharafta badan ee sida howlkarnimada leh ugu ummadka soomaaliyeed ugu adeegaya magacaygu waa maxamed daadan cali oo jooga magaalada garowe waxaa farabta aan ku haya waayadan dambe magaalada garowe cudurka leehado covid sagaal iyo toban oo run ahaantii la bakacleeyey oo waxa weeye run ahaantii aan xil weyn kaas aan xil weyn iska saarin shacab ahaan iyo dowlad ahaanba iska ilaalintiisa ama ka taxadarkiisa oo bulshadu aysan u muuqdaan kuwo in cudurkan coronavirus ay ka taxadaraanin dhammaantiin waa mahadsantahay raadiyo mahadsanid maxamed caadan cali oo jooga magaalada garowe haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamed runtii maxamadow adigaa mudan sida wanaagsan ee aad shacabka u ogeysiinaysid ka taxadarka cudurka safmarka iyo covid nneteen-ka iyo in ay mas-uuliyad iska saaraan si sidii loo dhaqan gelin lahaa in la raaco tilmaamihii caafimaad ee ka hortagga cudurka safmarka ee covid nneteen-ka si loogu badbaado khatarta cudurkan dilaaga ah ee safmarka ee covid nneteen-ka intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqanka mahamayra ku dhaqma awaamiirka dhaqaatiirtuni na siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta